Cusbitaalka Xamar ee magaalada Muqdisho ayaa daahfuray xarun cusub oo loogu talagalay in lagu daweeyo xanuunada dumarka uurjiifka iyo kabka lafaha. Daahfurka xaruntan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka cusbitaalka, dhalinyaro, dhaqaatiir iyo qaybaha kale ee bulshada. Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen, maamulaha isbitaalka Xamar oo daahfuray xaruntan ayaa ka warbixiyey ujeedka ay u hirgeliyeen xaruntan.
waxaa farxad noo ah inaan maanta xarigga ka jirnay xaruntii afraad oo ku shaqeynayo isbitaalka takhasusiga xamar specialist hospital isbitaalku wuxuu hore ugu shaqey jiray saddex xarumood oo waaweyn kuwaas ugu adeegi jiray bulshada soomaaliyeed xaruntan oo ku qalabeysan qalab casri ah oo aan ugu talagalnay in bulshada soomaaliyeed uga caawino kuwaasoo la daala dhacay xanuuno kala gedisan isbitaalku waxa uu ku guuleystay inuu daaweeyo bulshada soomaaliyeed haddii dal iyo dibad ay kaga imaadeenba isbitaalka xamar xaruntiisa magaalada muqdisho wuxuu hore u baajiyey bukaano badan oo safar caafimaad dibadda u aadi lahaay oo ku daaweeyey magaalada muqdisho marka isbitaalka xamar sidoo horey bulshada soomaaliyeed uga caawi jiray wuxuu lahaa qeybo oo furiya oo ugu talagalay haweenka soomaaliyeed markay ur qaadaan ilaa ay ka dhalaayaan iyo caruurta intaba isbitaalka furiya ugu shaqeeyaa marka waa ku faraxsanahay inaan adeeggeeni sii kordhino bulshada soomaaliyeedna ilaa ay kaga maarmaan inay caafimaad dibadda u aadaanna aan hore usii wadno Qaar ka mid ah bulshada ayaa bogaadiyey daahfurka xarunta.
isbitaalka xamar inuu furo xarun kale weliba xarun weyn oo xarunta afraada isbitaalkan waxaan ku ammaanaa dad fara badanoo bukaanaha ay yimaadaan dadka bukaanada ah qaarkood waxay kuu sheegayaan inay ka badbaadeen dalka dibaddiisa in loo qaado oo dhakhaatiir ajaaniba oo khaliimadii samaynaya halkan ay ugu keeneen tan kale waxaan ku ammaanaa isbitaalka waa isbitaal og xaalad dadkeenna waa dhimriyaa mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka in la yidhaahdo daawada iska bixi amba si fariya loogu shaqeeyo waxaan kaloo ka codsanahay inay ballaariyaan mar walba una dhowaadaan dadka soomaaliyeed ee tabarta yar in ay wax qiimo dhimisu sameeyaan sida haddaba volunteer ay ugu shaqeeyaan dadka soomaaliyeedna way u baahan yihiin in waddanka la keeno dhakhaatiir professionah iyo weliba qalab iyo saalooyin aan isleennahay maanta tiyaataradii caalamiga ah qalimada ayay la tartamayaan xaruntan cusubna waxaan ka rajaynaynaa shaqo lamida amba ka sii fiican shaqadii loogu bartay saddexdii hore ee xarumaha isbitaalka xamar waxaan sharaf weynaya inaan kasoo qayb galo furitaanka qaybtan afraad ee isbitaal xamar runtii aniga waxaan dhihi lahaa isbitaal xamar inaan ka bedelo oo aan dhihi lahaa isbitaalka caawiyaha ummadda soomaaliyeed Cusbitaalka Xamar oo ka mid ah cusbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho kaasi oo ka qayb qaata horumarinta caafimaadka bulshada.